nacadka somisal ayaa ka mid ah maxaayidda ku yaala magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle kaa oo ay wax ka bartaan qeybaha kala duwan ee ardayda xuseen macalin geedub oo ka mid ah ardayda dhigatay iskuulkan oo la hadlay idaacadda isnaay ayaa tilmaamay in macadkan uu wax badan ka bedelay heerkiisa aqooneed
iskuulkan runtii waxyaabo aada u fara badan ayuu nolosheeda ka bedelay markaan iskuulkan kusoo biirayay runtii ma aan aqoonin xisaabta weliba markaas waxaan ahaa fooman xitaa ku dhufasha maaan aqoonin laakiin marka aan kusoo biiray maxamed nuur ooyow macalin dhahaayo oo dabcan iga soo bilaabay ku dhufashada kadib ku dhufashadii markaan dhameeyey u qeybintii kadib waxaan usoo gudbay buug oo lahaayo wanabtifoor oo kuwaad ilaa afaraad lagu baranayo xisaabta kadib waxaan qori jiray maxamed muuse kadib ustaad bta oo aada noogu dhiirigeliyey in xisaabta ay muhiimad noo leedahay iyo weliba waxaan ka bartaa xisaabta iyo fiisigiiska dhinaca kale idman aadan axmed oo iyaduna ka mid ah ardayda ayaa macadkan ka barata laba maado oo ay ka mid tahay xisaabta waxaan dhigtaa iskuulka somisaal waxaana ka bartaa laba maado oo kala ingiriis iyo xisaab waa mid la igu dhiirigeliya waxaan igu dhiirigelisay hooyada wallaahi qof wax bartay iyo qof aa wax barin horta isku mid ma ahan maasha allah aninta markaa intay maahayabdo saa-id aqoonta hadda aan leeyahay ma lehen waayo lowna ma ahan haynaba laakiin hadda maasha allah aqoon waa leeyadaa isleeyahay waxay iga caawisa waxyaaba fara badan oo intaba tusaale casharada markaa inta ka qaato oo kale xagoo intii xag isku mid ma ahaan iskuulka weyn saas ma loo faahfaahinaayo intoo kale hadda saa-id aa usii fahmiyay faahfaahin dheeraada kasii qaadanay waxaan waxaan rajeynaa inaan bulshadeeda wax badan usoo kordhiyo ugu dambeyn cabdirasaaq cabdulle cumar oo ah maamulaha macadka somisal ayaa sharaxayo baahiyaha keenay in iskuulkan laga furo magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle markaan aragnay xaaladaha ardayda ay ku sugan yihiin ee caqabadaha haysto waxaan go-aansanay inaan iskuulka aan furno iskuulka markaan furayna waxaan ola kulanay caqabado fara badan sida inay kamid yihiin waa agabkii iskuulka in ardayda isheeg oo ayagana markaasi aan ku dhowranin ama aan ku dhiiranin inay isheeg waxbarashadooda qualitigooda markaasi ay waxeeyaan waxaan soo marnay haddii aan kaaga hadlo maraaxil kala duwan mara iskuulka habeenkii ardayda keliya loo dhigaayo oo subaxdii iskuullada institute-ka aan joogo aan ka shaqeynayo waxaa kaloo soo martay xaaladahaas markii laga gudbo xilli iskuulka aan galab dhigaayo oo ardayda habeenkii ama qaarkood subaxdii loo dhigaayo markii quantitiga ama qaabka markaasi ama qeybta tirada laga hadlayo ardayda ay yaryihiin alxamdulilah xaalad xaalad markii laga soo gudbo ardayda systemka waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay maadooyinka iyo in basic buildingka basiga ardayda iska dhisaan muhiimadda ay leedahay ayay dib u ogaadeen kadib iskuulka wuxuu noqday waa iskuul ii sheegay inuu sii baaxad weynaado halka meel hore uu ku ahaa hal qol inuu laba qol noqdo iskuulka waxaa lagu bartaa waa maadooyin badan sida xisaabaadka iyo luqadda ingilishka iyo carabiga sidaasoo kale syniska iyo maadooyinka maadada fysikiska waxaa kaloo jiro iskuulka aan ku kordhini hal sano ka hor waa qeyb loo yaqaano health department oo ka kooban waa nersin iyo sidaasoo kale waa lab waxaa kaloo jiro qeyb technolojiyada oo sida asaasiga combyuterka softwareka iyo hardwareka intaasoo dhan iskuulku ka kooban yahay waa iskuul baaxad weyn oo xaaladihiisa markaasi ee hadda meel laxa ay marayaan maasha allah waa iskuul ka kooban toddoba qol kaa oo ay wax ka bartaan in ka badan boqol iyo konton arday oo ku nool afarta xaafadood ee magaalada jowhar